واليوال في عتاب إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام فليقولوا عن حجاب أنه asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawaad ku maqli doontaan haddii aan la yidhahdana waxaa ka mid ah askari jabuutiyan oo lagu dilay gobolka hiiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka hadashay tacliinta reer galbeedku ummadda bohosha kula rideen afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab shaqaale dhaare ayaa arrintaasi si qoto dheer uga warramaya beelaha geeleedle iyo hubeer oo ka heshiiyey dil ka dhacay gobolka baay odayaasha labada beelood iyo guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ee soomaaliyeed ayaa arrintaasi ka hadlaya waxaa kale oo aanu idiin haynaa qurbaha aadistiisii ma lagu khasaaray mise waa lagu faa'iiday aqoon-yahan cabdulaahi cali hiirad oo qudhiisu shan iyo toban sano dibajoog ahaa ayaa ka warramaya barnaamijka waxaa kale oo aad ku maqli doontaan insha allah askari kenyaan ah oo ka sheekeeyey xaalad adag oo soomaaliya ku qabsatay maxay tahay arrintaasi faahfaahin la xiriirta ayaanu idiin haynaa u diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada oo faahfaahsan
واليوال في عتاب إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام فليقولوا عن حجاب أنه waa hagaag maanta askari jabuutiyaan ayaa waxaa lagu dilay magaalada buulobarda ee gobolka hiiraan rag hubaysan ayaa la sheegay in magaalada bartamaheeda ay ku toogteen askarigaasi raggii dilka geestay ayaa la xaqiijiyey inay goobta ka baxsadeen intaasi kadib ciidamada jabuuti iyo kuwo la shaqeeya oo soomaali ah ayaa howlgal ka sameeyey gudaha magaalada waxaanay qabqabteen qaar ka mid a dadka magaalada ku dhaqan walow wararku ay sheegayaan in ninkii dilka geestay uu baxsaday ilaa iyo iminka ma cadda cidda ka dambaysa dilka askarigaasi jabuutiyaanka ah dowladda jabuuti waxa ay xaqiijisay in askari ka mid ahaa ciidankeeda lagu toogtay oo uu ku dhintay gudaha magaalada buulo barde ciidamada jabuuti waxay garab siinayaan ciidamada amxaarada iyo tigreega iyo shisheeyaha kale ee soomaaliya kusoo duulay ee hadafkiisu gumaysiga uu yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay ka hadashay tacliinta reer galbeedka ee ummadda bohosha lagula riday afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage shaqaale dheere ayaa arrintaasi si qoto dheer uga warramaya
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المربي جيل الخير والسداد والفتوح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء الله سبحانه وتعالى ayaa mahad oo dhammi u sugnaatay noo galay nicmooyin aan la soo koobi karin allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi isagoo noo tilmaamaya nicamta alla subxaanahu wa tacaala tirabadnideeda wa aataakum min kulli maa sa'altumuuh wa in tacudduu nicmata allaahi laa tuxsuuhaa ina alinsaana la daluumun kafaar nicamta uu allah subxaanahu wa tacaala noo galay waxay nooga baahan tahay inaan allah subxaanahu wa tacaala uga shukrinno in badan si aan nicmadaas u sii haysanno mid kalena allah subxaanahu wa tacaala noogu siyaadiyo allah waxa uu yidhi subxaanahu wa tacaala waid ta'adana rabbukum lain shakartum la'asiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid nicmooyinka uu allah subxaanahu wa tacaala nagu galladay shukrigana nooga baahan waxaa ka mida nicmada ubadka ama carruurta allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi isaga oo noogu gallo sheeganaya inuu asagu awlaaddana siiyey wallaahu jacala lakum min anfusikum aswaajan wa jacala lakum min aswaajikum baniina waxafada وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون قال تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون هذا هو إن الله سبحانه وتعالى وغم هذا علينا أبتك نسيي ما هذا علين تاسنا وحيكا كوابنتهاي ما هذا علين قوله يوم ما هذا علين فعله mahad celinta qowlkaahi waa inaad allah subxaana wa tacaala carabka iyo qalbigaba uga mahad noqdo sismada uu allah subxaana wa tacaala awlaadda ku siiyey mahad celinta ficilkaahina waa inaad gudato waajibaadka allah subxaana wa tacaala uu kaa saaray ubadkaada waajibaadkaas oo aakhiro allah subxaana wa tacaala ku weydiin doono nebigeennu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxa uu yidhi asagoo arrintaa ah iyo mas-uuliyadda noo tilmaamaya ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم واجبك وين يا الله سبحانه وتعالى وأبدك هذا كاساري وإنك تربييسو تربية صالحة والله رالي قليليسا وافقصنا شريعة الرحمنك تربية داس وإيكار دالانيسو إني أولاد هذا أدوما نبه allah subxaana wa tacaala u noqdaan maxaa yeelay tarbiyada ayay ka dhalataa toosnaanta ilmaha dariiqa fiican ay ku toosnaadaan iyo inay ka leexdaan rasuulku waxa uu yidhi salawaatuullaahi wasalaamu calayhi isagoo arrintaa tilmaamaya kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi ka mathali albahiimati tantaju albahiima hal taraa fiiha jadcaa rawaahu albukhaariyu ilmo kasta waxaa la dhalaa oo lagu dhalaa isagoo u saalixa u suuban waxaweye islaamnimada inuu qaato u suubanoo fitradiisu ekaagsan tahay markaa kadib ama ayaa labadiisa waalid waxay ka dhigaan yuhuud ama nasaara ama majuus sidaa xooluhu ay u dhasheen iyagoo oo dhammaystiran ay u dhashaan oo wax dhega go'an iyo midna aan lahayn dadku ay u dhegagooyaan waxau yidhi sheekha layidhahdo taybi raxmatullaahi calayh alfitratu tadullu calaa nawci min alfitr وهو الابتداء والاختراع والمعنى بها هنا تمكن الناس من الهدى في أثل الجبلة بالتهيؤ لقبول الدين فلو ترك عليها استمر على لزومها ولم يفارقها لغيرها لأن هذا الدين حسنه مركوز في النفوس وإنما يعدل عنه بآفة من الآفات البشرية والتغليد والفاء في فأبواه للتعقيب أو للتسبب أي إذا تقرر ذلك faman taqayara kaana bisababi abawayhi intahaa kalaamuh waxau yidhi sheekhaasi asal waxa weeye fitrada qofka ku abuuran ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abuuray waxay u diyaarsan tahay waxa weeye inay qabsho diinta ilaahi subxaana wa tacaala inay aqbasho haddii sidaa lagu daayo oo aan markaa aysan soo gelin waxyaaba daari ah oo tarbiya xun iyo wax la mid ah waxa weeye sidaas ayay ku soconaysaa diinta islaamka ayay qaadanaysaa maxaa yeele diinkan ayaaba u samaysan oo waxa weye ilaahay subxaana wa tacaala uu dhex dhigay khayr iyo wanaag oo dhan naftuna ay jeclaysanaysaa ciddii leexatana waxaa ku dhacay aafo bashariya ayaa ku dhacday iyo taqliid uu waalidkii uu raacay waxa uu yidhi sheekh almanaawi raximahullahu asoo xadiiskaa laftigiisa fasiraya waalxaasilu ana alinsaana mafduurun cala tahayuli lislaam bilquwa laakin laa budda min tacalumihi bilficli faman qadara allahu kownahu min ahli asacaada قيض الله له من يعلمه سبيل الهدى فصار مهذبا بالفعل ومن خذله وأشقاه سبب له من يقير فطرته ويثني عسمته والله سبحانه هو المتصرف في عبيده كيف يشاء وحاول الشيخ على رأسه مناوي waxa xadiiska ka muuqday waxa weeye insaanku inuu u abuuran yahay inuu aqbalo xaqa inuu aqbalo inuu xoog weliba quwadiisu ay u abuuran tahay weeye laakiin u baahan yahay cid ficil ahaan u barta uu baahan yahay ciddii marka ilaahay subxaana wa tacaala khayr la doono allah subxaana wa tacaala wuxuu ku soo aadiyaa cid tarbiyadiisa hagaajisa oo jidka hanuunka marka ku sii celisa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u qadara ciddii ilaahay shaqaawanimo uu la doonana waxa waaye cid fidradiisii badasha oo waxa waaye go'aankiisii leexisa ayaa alla subxaana wa tacaala sabab uga dhigaa ilahayna addoommadiisa asagaa ku tasarufaya haddaba waa inaan awlaaddeenna ku tarbiyeyno inta ay yar yihiin jacaylka allah subxaana wa tacaala jacaylka rasuulkeenna moxamed nebiga sala allahu aleyh wasalam jacaylka qur-aanka iyo sunnada isla markaana aan ku barbaarino cibaadada allah casa wajal iyo akhlaaqda suuban rasuulku sala allahu caleyhi wasalama waxa uu yidhi isagoona baraya sida aan ubadkeenna u tarbiyayn lahayn muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaa'u sabci siniin wadribuuhum calayha wahum abnaa'u cashara siniin wafariquu baynahum fi lmadaajic rawaahu abu daawuud awlaaddiinna salaadda fara iyaga oo waxa waye toddoba sano jira kuna garaaca salaaddii iyagaoo toban jira jiifkana ha loo kala geeyo waxa uu yidhi sheekh alyadaybi raximahullahu isagoo xadiiska macnihiisa caddaynaya lianna buluuqa alcashara madinatu ashahwa wain kunna akhawaat wa inamaa jamaca alamrayni fi alsalaati waalfarqi baynahum fi almadaajic fi aldufuuliyati ta'diiban wa muxaafadatan liamri illahi tacaala lianna salaata aslu alcibaadaat وتعليما لهم المعاشرة بين الخلق وألا يقفوا مواقف التهم فيجتنبوا محارم الله تعالى كلها وحولي رحمة الله عليه حديث كان ليسوه جمعيي ليسوه كان صلاة انت وجير لغو أمره جيف كان لغو كالجيه وحوليه وحال رأي علمه مركا إنه كتر بيوه عباد الله سبحانه وتعالى إيا أخلاق في عن إيا وحوية إن أي كالبحسيهين رقي الضمرك أي كالبحسيه ولا لها النقدانه toban jirka oo shahwadaa ka bilaabata marka waxaa lagu tarbiyaynaa akhlaaqda fiican iyo maxallada tuhmada ina ilmaha marka hore intay yaryihiin inay ka fogaadaan lagu tarbiyeeyo marka ay xilliga waxbarashada gaaraan waa inaad kula dadaashaa waxbarasho naafica madarasada islaamiya iyo macallimiin muslimiin multasimiinah waxbarashada naafica ahi waatan ku dhisan kitaabka allah subxaana wa tacaala iyo sunnada rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nabigeennu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh man yuriid allaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiini muttafaqun caleyh madarasada islaamigahina waatan loo unkay inay soo saarto jiil allah rabbinimo u rumaysan nebi muxamedna nebinimo u rumaysan aakhiro rumaysan diinta xaqa ah ka diin dhiganaya akhlaaqada islaamka laasimaya shareecada raxmaanka in koonka lagu maamulo ka shaqaynaya kuna qanacsan macallinka islaamigahina waa macallinka ay ka muuqato madaahirta islaamku kuna dhaqma kitaabka iyo sunnada nebiga sala allahu caleyhi wasalama maaddada uu doonaba ha daraaseeye maxaa yeelay ardaygu wuxuu raacaa qaabdhaqanka macallinkiisa isaga ayaana qudwo u ah ubadka tarbiyadooda oo la hagaajiyo ayay waalidka ku anfacaan adduun iyo aakhiraba nabigeennu sala allahu caleyh wasalam waxa uu yidhi idaa maata alinsaanu inqadaca camaluhu ila min sadaqatin jaariya wa cilmin yuntafacu bih wa waladin saalixin yadcuu lah rawaahu tirmidiy wanisaa'iy wabnu khusayma wabnu xibbaan rasuulkeenu sala allahu aleyh wasalam waxa uu ku xidhay intifaaca waalidku ilmihiisa ku intifaaco dhimashadiisa kadib inuu yahay ilmo saalixa taasina kuma timaado ilaa in tarbiyada ilmaha la hagaajiyo mooyaane haddaba waxaan uga digaynaa ugana nasteexaynaynaa waalidiinta muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan waalidiinta soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan iskoollada ama madaarista iyo jaamicaadka u adeegaya danaha gaalada iyo gaalaracyada la rabana in jiilasha soo koraya looga fogeeyo tacaaliimta islaamka iyo ku dhaqanka shareecada raxmaanka lagana dhigo kuwa gaalada jecel hadafkooduna uu yahay oo keliya shahwadooda iyo wax ay cunaan oo keliya iskoolladaasi iyo jaamicaadkaasi waa dagaal ay gaaladu ku soo qaaday dunida muslimka ah muddo hore ayna gaaladu u aragtay inuu yahay dagaal lagu guulaystay oo uga dhib yar kii xabbadda maadaama hadafkii gaaladu rabtay uu xaqiijinayo hadafkaas oo ah in muslimiinta laga fogeeyo diintooda shir ay gaalada ku qabatay masar gaar ahaan kaahira kun sagaal boqol iyo lixdii ayaa dadkii gaalada u qaabilsanaa gaalaysiinta muslimiinta waxay ka sheegteen inay ku fashilmeen inay muslimiinta gaalaysiiyaan markaas ayuu ugu jawaabay gaalkii shirkaa hoggaaminayey oo la odhan jiray samwiil suwaybar sida tan ma ahan ujeeddada tabshiirka yacni tabshiirka waxay ula jeedaan kuwa u qaabilsan gaalaysiinta dadka muslimiinta marka wuxuu yidhi ma ahan ujeeddada tabshiirku tansiirin keliya yacni inay nasaarada ka dhigaan keliya ma ahan waxaa laga rabo nimanka dadka gaalaysiiya tabshiirka ay ku magacaabeen laakiin waxaa ugu sarreeya ee laga rabo ninka mubashirka ah ee dadka gaalaysiiye ee gaalnimada u qaabilsan nimanka gaalada waxa ugu weyn laga raba waxa weeye waa inuu qalbiga muslimka ka faaruqiyo iimaanka uu allah subxaana wa tacaala rumaysan yahay dariiqa ugu gaaban ee lagu gaari karana waa inaan carruurtooda yacni muslimiinta ula jeedaaye madaaristeenna keennaa si ay u suura gashaba yacni qaab kastoo inoogu suura gashaba maxaa yeelay arrintaa ayaa keeni karta inaan mujtamaca islaamiga ah ka leexinno waddadooda kana tirtirno muqawamaadka diintooda mar kale isaga oo qadiyaddaa qadiyad la mida tilmaamaya ayaa gaalkan isaga ahi waxa uu yidhi shir ay gaaladu ku qabteen sagaal boqol iyo soddon iyo shantii ay qabatay kuna ay qabatay waxa weeye qudus ay ku qabteen nimankii waxa weye sidaasoo kaleeto gaalaysiinta dadka muslimiinta gaalaysiinayey ayaa waxay ka sheegteen caqabaad badan oo jidka maxeeday shaqadii ay qabanayeen ee waxa weeye dadka muslimiinta in la gaalaysiyaheeday in dhib badani uu ka hor yimiday isla ninkii asaga ahaa ee mubashirka ahaa ee gaalada waaweyn ahaa samwa'iil swaymarkii ayaa hadlay isagoo boorinaya marka nimankii ayagaha waxa uu yidhi laqad qabadnaa ayuha alikhwaan fii hadihi alxaqbati min addahri min thuluthi alqarni ataasici cashara ilaa yowmina haada calaa jamiici barnaamij altacliimi fi lmamaalik alislaamiya ee waxa uu yidhi muddooyinkan dambeeto yacni qarnigan taasici cashara qarnigan sagaaliyo tobnaad suluskiisii ilaa maanta laga joogo waxaan ku guulaysanay uu yidhi marka inaan marka annagu gacanta ku dhigno dhammaan barnaamijka tacliimta ee mamaaligta islaamiga aheeday ama waddamadii muslimiinta wa nasharnaa fii tilka arubuuci makaamina atabshiir waxaan halkaa ku nashrinay dad badan oo gaalaysiiyaalah oo dadka muslimiinta gaalaysiiya iyo kanaa'is iyo jimciyaad iyo madaaris masiixiyada lagu barto alatii tuhaymanu calayha adduwal alorobiya waalamriikiya waalfadlu ilaykum waxdakum ayuha azumalaa marka wuxuu yidhi madaaris fara badan iyo jaamicaad iyo waxa weeye kanaa'is iyo meelo badan ayaannu ka dhisannay waddamadii muslimiinta idinkayna dartiin ku ahaatay maxaa yeelay waxaad diyaariseen dhammaan waxa weeye inakum acdadtum lahu biwasaa'ilikum jamiica alcuquuli fi lmamaalik alislaamiya ilaa qubuuli sayri fi ariiqi aladii mahadtum lahu kula tamhiid yacni waxa uu leeyahay waxaad diyaariseen cuquushii dadkii muslimiinta oo dhan marka inay aqbalaan tabshiirkii iyo gaalaysiintii inay aqbalaan u diyaariseen markaas aad uga hambalyeyna waxa uu yidhi oo ka sii daran innakum acdadtum shabaaban fii diyaari almuslimiin laa yacrifu silata billaah waxaad diyaariseen shabaab waxa weeye aad weliba dhulkii muslimiinta ku diyaariseen shabaab aan noqoonin silada iyo xiriirka ay alla la leeyihi subxaana wa tacaala aanan rabin weliba walaa yuriidu an yacrifaha inay bartaanna aan rabinin wa akhrajtum almuslima min alislaami muslimkiila islaamnimadii ayaad ka saarteen walam tudkhiluuhu fi lmasiixiya masiixiyadana ma gelinina oo ma gaalaysinina waxa uu leeyahay marka wabitaali jaa'a nishu lislaami wuxuu leeyahay jiilkii soo koraya islaamiga ahayna dibqan lima araada lima araadahu lahu listicmaaru waxa uu ku yimiday isagoo marka ku sar go-an wixii isticmaaru ka rabay waxyaabaha waaweyn ma ihtimaamiyo ma rabo wa yuxibu alraaxata waalkasal raaxo iyo kasal iyo liwasina waa jecel yahay walaa yasrifu hamahu fii dunyaahu ila fi shahawaat walaa yasrifu hamah hamagiisa maxay adana ma leexiyo fi dunyaaha dunyadiisa ila fi shahawaat mooyaane shahwa mooyaane wax kaleeto fa idaa tacallama falishahawaat wa idaa jamaca almaala falishahawaat wa idaa tabawa'a asma almaraakisi falishahawaat fa fii sabiili shahawaat yajuudu bikulli shayin waxau leeyahy ninkaasi waxa uu ku fikiro o dhan waxa weeye shahwadiisa un weeye hadduu wax barto shahwo u bartay hadduu xolo aruursho shahwadiisa hadduu meelaha sare gaaro shahwadiisa jidka shahwadiisa uun keliya ayuu wax kasta ku bixiya waxa uu yidhi warkiisa oo dheer wuxuu yidhi waxaad diyaariseen wujuud ugu fiicneeday masiixyadiina waad barakayseen isticmaalkiina waa idinka raali noqday ee fastamiruu fii aadaa'i risaalatikum risaaladiina wadashadeeda si daa'ima faqad asbaxtum bifadli jihaadikum mubaarak mawdica barakaati rabbi halkaasuu marka aad iyo aad ugu maxeeda ugu taxariidiyey waxaad dareemaysaan marka in ninkaasi iyo ragga la shaqaynaya ay ictimaadeen in awlaaddeenna marka ay gacantooda gasho mar kale ninka laftigiisa waxa uu yidhi la yidhahdo samwiil suwaymarku oo gaal weyn oo shaydaan ah wuxuu yidhi maadaama almuslimuuna yanfiruuna min almadaaris almasiixiya falaa budda an nunshi'a lahum almadaaris alcalmaaniya وأن نسهل التحاقهم بها هذه المدارس التي تساعدنا على القضاء على الروح الإسلامية عند الطلاب waxa uu yidhi inta muslimiintuba maadaama ay muslimiintu ka cararayaan madaarista masiixiyada waxaa laga maarmaanaya inaan u furno madaaris calmaaniya aana u sahlo marka inay ka mid noqdaan maxaa yeele madaaristani waxay noo sahlaysaa inaan ka takhallusno ruuxdii islaamiga ardada agteeda inaan ka tirtirno ayay marka keenaysaa hadalkaas iyo hadallo badan oo la midahoo laga soo wariyey nimankaa nasaarada ah waxay daliil cad u yihiin marka waxa laga rabo iskoolada iyo qaabka maantay ay gaalada uga faaidaysanayso iskooladan iyo jaamacaadkan aanu ka digayno waxaa horey uga digay dhammaan culimmada islaamka ee soo gaaray furista iskooladan iyo jaamicaadkan sida culimmada lejnatu daa'ima ee bilaadulxaramayn culimmada jaamacat alasar iyo dhammaan culimmada caalamka ee diintooda iyo dadkooda u danqanaya waxayna ijmaac ku yihiin inay xaaraan tahay in iskooladaas iyo jaamicaadkaas carruurta la geysto waxaana lagu noqon karaa aqwaasha culimmada ay ka dhaheen iyo waxa weeye sida ay isugu waafaqsan yihiin risaalada lagu magacaabo almadaaris alcaalamiya alajnabiya alisticmaariya taariikhuha wa makhaadiruha oo uu leeyahay sheekha la yidhaahdo bakar ibni cabdilaahi oo lagu magacaabo sheekh bakar abu sayd raximahullah calaamadaha lagu yaqaano iskooladaas iyo jaamicaadkaas waxaa ka mida waxay ku dadaalaan luqadaha ajnebiga waxayna la dagaalamaan luqadda carabiga waayo luqad kastaay waxay wadataa tarbiyadeeda luqada carabiguna waa luqada diinta islaamka waa luqada nebigeenna sala allahu calayhi wasalama waa luqada kitaabkeenna ugu dambayn insha allahu tacaala waa luqada ahlu jannaha sidaas daraaddeed ayaa muslimiinta looga fogaynayaa luqadaha ajnebigana loo jeclaysiinayaa wax kasta oo marmarsiimo looga dhigaba waxay ardadooda ku xidhaan isla markaana ay jeclaysiiyaan gaalada iyo waddamadooda iyaga oo u ammaana dhaqamada gaalada siyaasaddooda aqoontooda horumarkooda ugana sheekeeya taariikhdooda iyo dadkoodii magaca lahaa si ardayga qalbigiisa halkaa loogu xidho dhanka kalena waxaa laga qarinayaa amaba loo suurad xumaynayaa islaamka iyo taariikhdiisii si ardayga loogu tuso waxaan macno lahayn qodobka saddexaad ee lagu garta waxaa weeye macallimiintoodu waxa ay leeyihiin dhaqanka iyo suluugga ay leeyihiin gaalada ay taabica u yihiin sida lebiska qaab socodka hadalka iyo wixii la mida waayo waxaa la rabaa inay ardada qudwo u noqdaan dhaqanka iyo suluugga gaaladana ay baraan ay ku qanciyaan qodobka afaraad ee lagu yaqaano waxaa ka mid a dadka ka soo baxa iskoolada noocaasa iyo jaamicaadka noocaasa intooda badan kama muuqato waxa tacaaliim islaam ah waayo laguma soo barbaarinin qodobka shanaad waxay ardada ku tarbiyayaan inay isku mid yihiin dadkoo dhan gaal iyo muslim iyaga oo la dagaalamaya caqiidada alwalaa walbaraa si ay ugu suurto gasho gaalada inay dhex galaan mujtamaca muslimiinta ah xasaasiyaddana looga tiro asbaabaha aan soo sheegnayna waxaa ka dhashay dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay tahriibka waayo ardadii waxaa la jeclaysiiyey gaaladii iyo waddamadoodii waxaa loo ammaanay horumarkoodii waxaa loo ammaanay siyaasaddoodii iyo caqligoodii dariiq kale oo uu ku tegi karana ma hayo inay diinta qodobka labaad ee ka dhashay waxaa weeye inay diinta ka tagaan dhallinyaro badan oo waalidiintood muslimiin ahaayeen ilaa maanta ay marayso soomaalida kiristanka ah taasina waa marihii iskoolada iyo jaamicaadka qaabkaa u samaysan ee gaalada ku xidhan saddex inay yaraatay aqoonta ay dhallinyartu u leeyihiin diintoodii maxaa yeelay waxaa lagu mashquuliyey waxaan dani ugu jirinin aakhiradooda iyo adduunkoodaba taasna ay ka dhalatay in dhallinyaradii ay ka tagaan ku dhaqankii sharciga xagga cibaadada iyo xagga akhlaaqdaba afar inay badato caasinimadii ay ilmuhu waalidkood ku caasinaayeen maxaa yeelay cidda tarbiyaysay ayaanba ku tarbiyaynin baarinimo iskoolada iyo jaamicaadka noocaasiina waa qaybta ugu badan iskoolada iyo jaamicaadka maantay dalkeenna ka jira waayo intooda badani waxay ku xidhan yihiin hay-ado iyo munadamaad ajnebi ah una khidmeeya masaalixda gaalada sidaasoo kale waa tacliinta ay u sacyinayso dowladda riddadu sidaas daraaddeed waa inaan aad iyo aad uga fiirsannaa cidda aan ku aaminayno tarbiyada awlaaddeenna waa inaanan carruurteenna tarbiyadooda u dhiibannin cid aanan ka warhaynin dayaanadiisa akhlaaqdiisa manhajkiisa iyo halka uu daayarta ku xidhaayo qaala allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu لا تتخذوا بضانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون تعليل توحيد لهي الأبد كي لغو تهلوكي تبقى الله عنه وحي مرين تبر شيطاني توفيق دي وحي كلو من مرين كي توسناي تعليل قرعني كدر النقري لسكو توراي tafiirtaada dambiya waxay saamayn jilka toddobaade talyaanigii nagama tegin intay taa tacliinta u keenay taladii gumaystuhu kama dhammaan weli ciidanteennaay tarbiyada ubadkiio laysuma metelo manhaj tacliimeede gaalka tayga lihiba ma ogola tacliin muslim uga timaadaaye maannagaan taariikh horiyo lahayn tarbiyada ubadkeenna tiihan maxaan ku fali iyo tacliintan u wado gaalka tayga lihi tacliin gaalo uwad bartaan wallee waali taban taabin toosnaanta ubadkaadiiyo haddaad dooni jiil dambo ahlu tawxiida manhaj toosan tarbiya saxan iyo kula dadaal tacliinta nebigeenna waxaan ugu baaqaynaa dadka ku howlan waxbarista ubadka muslimiinta inay allah ka cabsadaan subxaanah wa tacaala ummadda muslimiintana aan xaggooda looga soo gelin daayarta muslimiintana ay ku tarbeeyaan tarbiya waafaqsan diintooda islaamka duulaan maskaxeedka gaaladana ay ka digtoonaadaan ayna ogaadaan in cilmigoodu naafic ku noqon karo inuu waafaqo shareecada allah subxaana wa tacaala aakhira waxa anfacayahina uu yahay cilmiga naafica nebigu sal ly slam waxa uu yidhi idaa maata alinsaanu inqadaca camaluh ila min sadaqatin jaariya wa cilmin yuntafacu bih wa waladin saalixin yadcuu lah rawaahu tirmidi wanisaai wabnu khusayma wabnu xibbaan wa qaala sala allahu alayh wasalama man sanna sunnatan xasanatan wa fii bacdi riwaayaat sunnata khayrin facumila biha bacdah وفي بعض الروايات فاتبع عليها كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد دنك كالينا هذي إلمها تربية حمايان waxay u noqon doontaa dunuub iyo macaasi weligood loo qoro oo aan ka harinin xitaa hadday dhintaan waman sanna sunnata sharin wa fii bacdi riwaaya sunnata sayi'a fatubica calayha fii bacdi riwaayat facumila biha bacdah كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد ذلك المسلمين تهينا ويكون حساب تمد دونان عدي تعليم تأوبت كوذا هجاجي سئيو عدي تربية ذا هلاي سبب عد والبنى ولغا أبا القودي دونا إن شاء الله وحي كسبته دانك كلاتا وحان وقدقينا مدلاتك منظماتك مؤسساتك إيا أفرادك هولان furinta ajadayaasha gaalada iyo gaala raacyada inay ka waantoobaan hawshaas ayna joojiyaan manaahiijta qalloocan ee u adeegaysa rabitaanka gaalada iyo gaala raacyada ayna ogaadaan in hawsha ay ku jiraan ay tahay garabsiin gaalada lagu garabsiinayo gaalaysiinta ubadka muslimiinta la gaalaysiinayo taasna ay ka dhalanayso in diinta laga baxo waa haddii ay muslimiin ahaayeen haddii ay ogaal gaalada u garabsiinayeenna ha ogaadeeno inay dagaal kula jiraan muslimiinta aysanna ka duulnayn gaalada soo duushay dadka muslimiinta ahina ay ogaadaan ciddii iyadoo hawshaa ka shaqaynaysa wax ku soo gaaraan inaan la dulminin ay iyadu dagaal cad ay gashay ugu dambayn waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo hagaajisay tarbiyada ubadkeenna iyo ruux waliba oo ka qayb qaatay faafinta shareecada raxmaanka iyo ruux waliba oo jecel in shareecada allah subxaana wa tacaala كونكن لغو مامولو دمان وحان كلانهي جزاكم الله خير الجزاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاضر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين kaasi wuxuu ahaa sheekh cali maxamuud raage shaqaale dheer afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu ka warramayey tacliinta reer galbeedka wahagaag dalka soomaaliya waxaa duulaan ku jooga kumanaan ciidamo shisheeye ah qaar badan oo iyaga ka mid ahaa ayaa la dilay kuwo kalena waa la dhaawacay markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerareis daba joog ah ay ku qaaday waxaa jira askar aan dhaawacmin laakiin waali iyo sas qaaday sababa la xiriira weerarada xooggale ee dhanka mujaahidiinta ka imaanayay dowladda kenya waxay ka mid tahay dowladaha ciidamadooda duulaanka ku joogaan soomaaliya magaalada nairobi iyo magaalooyin kaleba waxaa ku nool askar fara badan kuwaas oo ku waashay ama basas ka qaaday dagaalada soomaaliya haddaba mid ka mid a askarta dowladda kenya ee xaaladooda caafimaad isbeddelka weyn uu ku dhacay ayaa waxa uu ka sheekeeyey wixii uu la kulmay waa kan walaalkay cabdifataax filibiin oo warbixintan inoo soo jeediya askari ka tirsan ciidanka kenya ee ku soo duulay soomaaliya ayaa waxaa qabsatay arrin ay ka xanuunsadeen shacabka waddankaasi qisada qabsatay askarigan oo la yaab leh ayaa waxaa warbixin ka diyaariyey wargeeska standard magaca askarigan waxaa loo qariyey sababa la xidhiira sumcaddiisa waxaa loo bixiyey magaca ken oo aanan ahayn kiisa rasmiga ah ee sida caadiga ah lagu yaqaano waxa uu ka mid ahaa ciidanka kenya ee duulaanka ku qaaday soomaaliya si uu u hirgalo hadafka dowladdiisu ay ka leedahay waddankan askariga ayaa waxaa qabsatay qiso la yaab leh oo uu inteeda badan mas-uul ka ahaa taliyihiisii xerada tababarka ee magaalada eldoreed ee dalkaasi ken oo soddon iyo toddoba jir ah kana mid ah dadka ku barbaaray magaalada nairobi ayaa ka mid noqday ciidanka kenya ma uusan jeclaysan markii loo dirayey soomaaliya sababtoo ah waxa uu ogaa inaysan caano uga horayn shaqada loo diray taliyihiisa ayuu ka diiday inuu aado soomaaliya maadaama ay al-shabaab ka horeeyaan taliyihii ayaase ku qanciyey isagoo u adeegsaday dhaartii uu u galay inuu ka shaqaynayo danaha waddankiisa sidaas ayuuna ku soo aaday soomaaliya laakiin maxaa xigay waxa uu keen sheegay in howlgalkooda soomaaliya uusan la mid ahayn suuq laga dukaamaysanayo oo markii hawsha laga dhammaysto la isaga tegayo ee waxaa la wajahayaa buu yidhi khibrado kala duwan oo u eg sida xeerka kaymaha oo ah in noolaba noolaha uu ka awood badan yahay uu cuno waxa uu arkay saaxiibbadii oo qaarkood nafta ay ka baxayso kuwa dhaawac ah oo ay xubnahoodu si aada u burbureen kuwaas oo joogay dal shisheeye oo aanay weligood ka howlgelin intaa waxa dheer isaga waxa uu ka soo qaaday walwal iyo walaac nafsaani ah habeenkii uma jiibsado si wanaagsan isaga oo hadda jooga gurigiisa ku yaalla magaalada nairobi waxa uu ku qarwaa xasuusta wixii uu kala kulmay ciidamada al-shabaab waxaase uu ka cabsadaa in mar kale la yidhaahdo ku laabo soomaaliya si aad shaqadii qaran ee duulaan aad u soo gudato ken waa uu joogaa hadda isagoo aanan dhaawac ahayn laakiin waxa uu wajahayaa mid ka mid ah xaqiiqooyinka ugu adag ee noloshiisa waxa uu soo laabtay isaga oo xaaskiisa ay la nooshahay mid ka mid ah saraakiishii isaga u diray soomaaliya markii uu xaaskiisa weydiiyey waxa ku kalifay arrintan ayaa waxay ugu jawaabtay inay xidhiir la yeelatay taliyaha oo intii uu isagu tababarka ku jirayba ay arrimahaasi socdeen taliyuhuna uu kaalinta ugu weyn ku lahaa markii uu weydiiyey halkii uu ku dambeeyey xidhiirhka ka dhexeeyey isaga iyo iyada ayaa waxay ugu jawaabtay adigaba waad iqiyaantay oo waxaad aaday dagaal sidoo kalena waxaad kufsan jirtay dumarka soomaalida sida uu qorayo wargees sida uu qorayo wargeeska the standard master ken ayaa iska ooyey sida carruurtii oo kale waxaana uu niyajab ka qaaday waxa uu ku sameeyey taliyihii ku qalqaaliyey inuu soomaaliya aado waxa uu xusay inay tahay murugo aanan ka soo kabasho lahayn askarigan ayaa hadda waxa ay waxyeello ka soo gaartay maskaxda lama xidhiidho bulshada waxaana uu ku jiraa oo keliya gurigiisa ku yaalla magaalada nairobi ciidamada kenya oo keliya ma ahan kuwa cudurrada maskaxda ka qaaday dagaallada ka socda soomaaliya ha yeeshe ee waxaa kala siman etoobiyaanka yuganda burundi jabuuti iyo kuwa kale ee la midkaahi
إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال
soomaali aad u fara badan ayaa waxay ku nooshahay waddamo kala gedisan oo dunida dacaladeeda ku yaalla waddamada reer galbeedka ayaa ah halka soomaalida ugu badani ay ku sugan tahay lix iyo labaatankii sane ugu dambeeyey ayay soomaalida ugu badani halkaas tagtay cabdulaahi cali hiirad waxa uu shan iyo toban sano ku noolaa dibadaha gaar ahaan waxa uu degan yahay waddanka ingiriiska waxa aan weydiiyey qurbaha aadistiisii ma lagu faa'iiday mise waa lagu khasaaray waxaanuu yidhi
waa la khasaaray waxaana khasaaraha nay ka sii daran khasaaraha soo socda noloshu fikradda dadku ay ka qabaan yurub kaba soo qaadba qof aan lacag uga bixin si sahlan ku yimi sharci ka qaatay si sharafle sharcigii u helay oo yimi ingiriiskaoo kale yimi ama maraykankoo kale yimi oo habdhaqankan iyo habka nolosha intuu isagoo dhisan oo markiisii hore caqiid ahaan u dhisan yimaada principal nololeed ahaan u dhisan yimaada wax ka barta dacwadna ugu dara oo weliba u faa'iideeya kuwo fara badan oo markaas aan ehel caqiido iyo mid diineed aan ahayn oo muddo kooban ku noolaado oo ka tagaay wuu faa'iidi karaa siyaabaha qaybtoon isagoo dhinaca aakhira uga faa'iidaysanaya dhinaca adduunna uga faa'iidaysanaya oo at least cilmi farsamo iyo wax ka baranaya weliba muddo kooban joogaya sida dadkii waagii dowladdu ay jirtay scholarshipka inta loo soo diro ka iman jira waxbay kala soo noqon jireen laakiin la degista halka ku noolaanshaheeda haddaanay jirin duruuf aniga kula hadlaya waxaan joogaa muddo shan iyo toban sanaa waxaan ka mid ahay oo aan aaminsanahay dadka siyaabaha faraha badan uga faa'iidaystay inaan ka mid ahay haddana sidaasoo ay tahay mararka qaybtood qadac meel uun uu kaa soo gelayo dhibaato oo nololeed oo aan caqiidadaada u wanaagsanayn marka ninka soo tahriibay ee hantidiisii soo iibiyey amaba soo dhoofay ee maanta yimi waddan yuruba si uu isaga dhiibo kaba soo qaadba ma soo tahriibin dad ma soo marin magafe iyo lama soo kulmin waxyaabahaasoo dhan smuuduu ku yimi yurub dad qofku markuu meel u hijroonayo ama meel u guurayo waxa fiican horta inuu tacbiir qaato oo meesha uu u socdo iyo meesha uu ka yimi faa'iidooyinkii khasaaraha uu kala kulmayo yurub maanta dhaqaale ahaan bay hoos u dhacday adduunkao dhan baana ka simantaa waayadii ay dadku ku yaraayeen ee ay dadka u baahnaayeen shaqaale dad u noqdo warshadaha iyo dhulka iyo meelaha iyo waxa u xaqoo ka faa'iidaysta way soo dhaaftay maanta dadkeedii waddamadan u dhashay ayaa shaqa la'aan fara badani haysaa oo ay u la'yihiin meelo ay shaqo uga abuuraan waxa ku soo jabay wixii eshiya joogay oo socon karay oo dhan waxa ku soo jabay wixii afrika joogay oo socon karay oo dhan waxa ku soo jabay wixii yurubta bari joogay oo socon karay oo dhan meel walbaaba marka iyadoo ay sidaas wax looga faa'iida aanay jirin ayaa waxaa sii imanaya dad aanay qaadi karin markaasay naftoodii soo halligayaan oo bad soo marayaan sharci ma helayaan mid ogow haddii cid loogu roonaado shantii sano oo lasoo dhaafay oo sharci la siiyo waxaa la siinayaa sannad ilaa saddex sano waayadii hore meesha ay ka siin jireen shan sano ilaa abadiye inuu qofka ku noolaado shantaas sanadkaas ilaa iyo saddexdaas sano ayaa marka waxaa jira qorshe ah in dib loo celin doono qofkaa qof walbaaba waddankiisii ma hagaagay ma soo hagaagi doonaa dadkan hal mar lama wada celin kara in tartiib tartiib loo celiyo intaa muddadaas ahna waxaa ka xaniban oo aysan xaq u lahayn waxyaabo fara badan oo qofka markii la siiyo inuu amaba loo aqbalo inuu qaxooti yahay loo ogolaan lahaa marka inta borseskaas ay ku jiraan marka maxaa ka lumaya waxaa ka lumaya noloshii meeshii ay ka yimaadeen oo ay ka soo tageen ay ku haysteen iyo masaalixdoodii nololeed ee waddankii soomaaliya oo kale markaan tusaale usoo qaadana way lumaysaa oo qofkii arday ahaa sanad ama saddex sanaa ka lumaya qofkii ganacsi ah ganacsigiisii baa baabaaya kuwii guryahoodii soo iibiyey ama dhulkoodii soo iibiyey dhulkoodii iyo meelay ku noqdaan ma heli doonaan saddexdaasana waddankii ay yimaadeen lama qabsan karaan oo waddankan qofka ugu dadaalka badan ee ka faa'iidaysta waa qofka sanad luqadda siday tahay uga barta jaamacado ama aqoon sare ama farsamo ama tababar muxuun ku hela marka tiina ma helayaan oo qofaan luqaddii aqoonin habdhaqankii iyo iyo iyo iyo iyo iyo habnololeedkii la dagaalamayay way ku adag tahay markiiba inuu luqadii la qabsado taasaa waxaa garab socda waxa la yidhaahdo midabta koor dawliya ama midabta koor nidaamsan waxay iyaga ugu yeeraan institutional racism ay ugu yeeraan oo ah midabta koor nidaamsan oo nidaamka ku dhex jira oo ay kala kulmayaan dadka magaca dowladda ku shaqaynaya ama ururada hay-adda ku shaqaynaya oo dareemaya waddankoodii inay ku soo biireen malaayiin dad ah oo qaxooti ah kuwaasoo sanadkii dhalaya ugu yaraan min hal milyan oo kaleeto dad ku dhow waayo dadka muslimiinta ah inta badan carruur badan bay dhalaan ayagu intooda hadda dhallinyarada oo waayahan jirtaa in badanoo ka mid ahi waxay yidhahdaan annagu carruur ma rabna inaan dhalno ayagoo haddana waan isqabnaa leh way kuleeyihin waxaan rabnaa inaan annagu u noolaano oo aan nolosheenna iyo nololeedkeenna aan ku faraxsanaano kuwo qaybtoodna waxay noqdeen wax laga cudubilaysto oo maaragtay qowmuluudnimo iyo dumar dumar kaleeto wax laga maaragtay lagu sheego iyo subxaan allahi waxyaaba la yaab lahoo maaragtay aan qof bashar ahoo insaana oo caqiido iyo diin la-aan oo xitaa maaragta suurayn karin oo iyagana badanaya kuwa dhaafay ejkii wax lagu dhali lahaa dhaafay oo afartamaadkii kor u dhaafay oo dhallinyaranimo iyo aqoon iyo howlo kale nololeed ku mashquulay waa dad ilaahay inuu soo gaabiyo u wado oo siyaabo badan loola dagaalamaya ilaahay marka waxyaabahaasoo dhani waxay marka yaraysay ama yaraynaysaa tarankoodii waxaa jira marka tacbiir ay sameeyeen ama waxyaabo fafaale ay sameeyeen oo ay leeyihiin labada kun iyo kontonka iyadoo aan dagaal awooda lagu qabsanin ayay yurub noqon doontaa waddamo muslin markaase weliba waxay sheegayaan cabirka waddamada ugu badnaan doona iyo waddamada ugu yaraan doona ayagoo tusaale ka soo qaadanaya heerka dhalitaan ee dadka iyo inta ku soo biiraysa wiik walba hadda for example markaan tusaale usoo qaadano nimankan dhalnay niman dhallinyaro ah oo jaamacadaha jira jaamacado fara badan ku jira oo hadda laba maalmood ka hor aan jaamacadda isugu nimid jaamacad halkan oo oxford oo aan barnaamij qaybteeda inaan dhallinyaro wax maaragtay marka dhallinyaro muslimiinoo isku jirta oo ay soomaali qayb ka tahay walow ay ay ku yar yihiin oo saddex qof iyo wax la mida ay ku yihiin haddana waxay wadaan wiik walba dacwad dadka la gaarsiinayo oo maaragtay si dadkanina waxay ku fiican yihiin waa dad horta halka arrin oo dadkan reer loo yimi reer galbeedka ah ay ku fiican yihiin waa dad wax akhriya waxna dhegaysta qofka markii caqiido iyo diin iyo kitaab iyo lagala hadlo way kula doodayaan marka hore waxay aaminsan yihiin kadib markaad wax u soo bandhigto oo ay akhriyaan waa dad u nugul qofkii xaq ilaahay waafajinaya inuu inuu inuu maaragtay shahaadada qabsado marka waxa marka jira dad fara badan oo soo muslimaya dadkaas soo muslimaya oo diinta qaadanaya tiroodii ka soo baxaya iyo dadka yimidoo sogolootiga ah waxay u arkayaan marka dad maxaa la yidhaahdaa berito ase muslim ahaan koraya oo kobcaya oo number badanaya oo waddamadan isbeddel ku samaynaya iyadoo aan dagaal ka dhicin waxyaabahaasay aaminsan yihiin marka waxay ku jiraan dagaal ah in dadkaas sidii loola dagaalami lahaa loo celin lahaa loo horjoogsan lahaa kuwoodii sharciga lahaa hadday dembi galaanoo maanta la xiro sanad buu xirnaanayaa qofkii dembi markuu galo waa lasoo celinayaa dhallinyaro badan maaqan inaad waddanka ku aragtay lasoo celiyey oo baasaboorradii waxaa laga soo kansalay iyagoo laleeyahay british bay qaateen marka dagaal waxaa socda dhaqaale oo dhinacii dhaqaalaha lagala dagaalamaya waagii hore qoysaska lacaga fiican baa la siin jiray waa la daryeeli jiray hadda waxaa lagu soo koobay hadda u k oo kale marka tusaale loo soo qaato oo meelaha ugu fiican lagu tilmaami jiray ahna runtii marka si loo eego marka laga eego dhinaca habdhaqanka bulshooyinka tirada masaajidada suuq waxyaabaha laga eego waxay leeyihiin marka waxaa lagu soo koobay qoyskii dadkaa laba galaas ah dadka weliba halka jooga waxay u badan yihiin dabaqadan la yidhaahdo income supportka amaba dabaqada hoose ee dhaqaale waxay ka qaataan meelo la oran jiray job seeker allowance wax la yidhaahdo iyo waxyaabo noocaas oo kaleetaa income support iyo waxaasaa la siin jiray program marka waxa loo soo rogay la yidhahdo universal credit oo ama cunug hayso ama laba hayso ama toban hayso lacag shan boqolaa la siinaya waxa leeyahay gurigoo ama laba boqola ama saddex boqola ama afar boqola iskaga bixi wixii kuu soo haray yeelkaa shaqo kuguma lihin micnihii bishii waxay noqonaysaa adigu for example qofku markuu haysto laba caruura markuu haysto kale waxaa ku filnaan kara lacag laba kuna markii aan wax kale lagu darin oo aan kiro lagu darin wigii shan boqol oo dee qofkii uu cuntadiisii biilashiisii maxaa la yidhahdaa dugsigii fiyadii dugsiyada fiyadii after school clubka ama wax loo yaqaano tacliinta maaragtay dheeriga ah ee iskoolka kadib la barto activitya jira carruurta meelo la geeyo waxaasoo dhan weyga laba qof markuu haysto laba cunug markuu qoysku haystaan oo iyaguna laba qof yihiin waxyaaba shan boqol way ku filan tahay gurigoo kale laba boqol qof qoyska noocaas oo kaleeta ah buu noqonaya laakiin maxay u badan yihiin dadkeennu waxay u badan yihin shan carruura ilaa iyo toban wax haysta marka laba inta haysataa waaba waxaan dhihi karaa waa yar yihiin marka dadka intaa haysta kuma wada filna oo marka ay intaa haystaan haddana gurigu waa ku qaali waayo guri afar afar qol iyo wixii ka badanaba ama saddex qol iyo wixii ka badanabay inta badan ku jiraan oo noqonaya wey saddex boqol iyo konton boqol iyo konton marka inay reerkii shoobinkoodii carruurtii dugsiyadii waxaasoo dhan ciriiri bay ku tahay marka shantii boqoloo la siiyey baa waxaa la leeyahay saddex boqol iyo konton ka mida guriga ku bixi amaba laba boqol iyo konton nayd amaba saddex boqol amaba afar boqol iyo dheeraad guri ku bixi waxa soo harayaana waa wax yar marka waxay ka mid tahay barasharaadka maanta haysta qoysas fara badan oo aan qaybtood foomam ama waxyaabo ka caawiyey walow haddeer aanan dee arrimaha communityga oo foom la buuxiyey waxa aanan maaragtay aanan qabanin waayo adigu shan sano muddo laga joogo ay igu dambaysay haddana mararka qaybtood dad ka rafaadsan oo marka waxaan waxaa jira oo yurubta kalena ay la mid tahay qodobada aan soo sheegay haddii marka ay dhacdoba wiil baa gabar soo guursaday ama gabar baa intay afrika tagtay nin soo guursaday waxaa lasoo saxiixayaa muddo laba sano ah inaanu xaq ugu lahayn waddanka inuu taageero dhaqaale ka helo marka waxyaabo fara badan oo nidaam sharci ah loo maray oo aad og tahay oo aad u jeedo inay tahay in lagula dagaalamayo dadka kobcayo caruuraha faraha badan haysta si loo dhiirigeliyo berri qoys yar oo aad maamuli kartid samayso haddaa ugu badato labo si ay ula mid noqdaan dadka waddanka iskale marka waxaa laga saaray xeerka laba wixii ka badan si dhaqaalaha aanu ugu filnaanin dhaqaalahan marka waxay u jaangooyeen dadkooda dadka kaleeta ee soomaalidu ay ugu badan tahay muslimiinta kalena inay iyagu maaragtay la dabaashaan waayaha maaragtay dhaqaale ee siyaabaha kala duwan u saameynaya marka qofkii soo taariibay oo naftiisa khatar soo geliyey isagoo u jeeda waxaana inay tahay nin bastoolad madaxa iska saaray oo xabada ku jirto oo intuu wareejiyey ama hay ugu dhacdo ama yaanay ugu dhicin oo kale yiri dhaqaalihii qoyskii baa lasoo baabi'iyey naftoodii baa riski lasoo geliyey waxaa la yimi meel aan la ogeyn waxa lagala kulmi doono markaasaa waxaa la geynayaa xero xerodaasaa marka waxa lagu henayaa in muddo ah markaasaa cunto aan caafimaadkooda ku filnayn la siinayaa waxaa la siinayaa meel degaanaanshahooda aan nololeed aan ku wanaagsanayn caafimaadkii basharka marka qofkii dawo aan ku wanaagsanayn oo aan maaragtay ahayn fiiri waxaa arkaysaa gabar baa uur yeelatay cunugu waxaa jira marar baa jira oo ku dhego meelaha qaybtood oo ugu baahan yahay in qalliin lagu sameeyo local maaragta hosbitaalada xaafadaha waxaa dhacda inaanay tiknolojiyad ahaan iyo qalab ahaan aanay haysanin qalabkaa haddii ay haystaanna uu kharash badan ku baxayo gabadho haddii ay private tagto laga yaabo in maxaa la yidhahdaa hadduu ilaahay badbaado u qoro in la badbaadin karo marka inay ku silcaan inta ay meesha ku jiraan dan qofkooda ugu roon oo laba sano saddex sano lasoo siiyey baa soo baxaya wuxuu soo dhex gelayaa mujtamac aan ku dhaqan ahayn waxaa la gelinayaa marka brogram la yidhaahdo integration dhexgal bulsho brograamkaasa marka waxa loo dhiibayaa ama dad kiniisada ku xiran ama dad caqiida ahaan u lunsan dhallinyaro yaryar oo aan aqoonin maxaa la yidhaahdaa war qofka lagu keenay ujeedadiisa waxaa la geynayaa meelaha waxaa looga bilaabayaaba meelaha xunxun luqadiiba waxaa qaybaha xun laga barayaa waxaa la geynayaa oo lagu xerayaa dhallinyaro sabtida iyo xadda meelahan waxaa la tagaa meelo tumasho oo gabdhaha iyo wiilashtii asturnayd oo xijaabka gashanayd oo aan saddex bilood joogin oo waxaad arkaysaa sawir ku taagan oo dabadeedii iyo candhadeedii funaanadii ku dhegan tahay waxaad arkaysaa wiilashiioo meela intee la geeyey ummada xunxun lagu xirxiray gabdha khariban oo aan caafimaadkooda laga warhaynin iyo drugs iyo balaayo iyo macnihii khamri iyo wax daran marka ma faa'iidayaan mise way khasaarayaan adduunkana way ku khasaarayaan naftoodiina way khasaariyeen ehelkoodii way khasaariyeen qofka noocaasa marka eeg waxaa taa ka daran ehelkii soo dhoofiyey hantida ku bixiyey si fiican baa ila socotaa baan u malaynayaa hantida ku bixiyey lama soo xiriirayaan intooda badan bal arrintaana eega iyagoo aan lix bilood joogin baa hadalkiisii la weynayaa warkiilana lama soo hadline qof aan is ogeyn oo dheelalow ku jira aan ogeyn waxa ka horeeya isagoo khariban nooc kale ah drug addicted noqday khamri iyo balaayo mabay nolol xunoo fasahaada wasakhnimo a galay ayaa dib loo soo celin doonaa waana istraatiijiyad u qorshaysan in badanoo hore loo soo celiyena waad aragteen oo dhaqan celin wax loo yeero loo keeno waddanka amaba kuwa iyagu inay quman yihiin isu haysta oo la dhihi karo inhow sibayba u faa'iideenba si ayba u faa'iideenba la dhihi karo oo intay jaamacada tageen aad u haysatid inuu bashar yahay qofkan laakiin marka aad dhex geshid aad caqiidadiisa iyo habdhaqankiisa iyo iimaan xumadiisa corruptionkiisa oo ay ka mid yihiin kuwo fara badanoo waxaa micnaha haddeer maamulada iyo maamul goboleedyada iyo dowladdan dhexe iyo meelo badan ku dhex jira oo aad iyaga laftigooda is leedahay amin ba u baahan yihin kuwan in tawxiidka loo qabto habdhaqankooda mararka qaybtood marka aad meelaha qaybtood aad ka aragto sidaad uga yaabayso
kaasi wuxuu ahaa aqoon-yahan cabdulaahi cali hiirad oo degan dalka ingiriiska muddo haatan saddex bilood laga joogo ayaa nin ka dhashay beesha geledle waxa uu nin beesha hubeer ka dhashay ku dilay degmada qansax dheere ee gobolka bay in muddo ah ayaa arrintaasi xaajadeeda loo fadhiyey aakhirkii waxaa lagu heshiiyey in muddo afartan iyo shan casho gudahood ah beesha geledle ay ku bixiso diyada ninkii ka dhashay beesha hubeer maamulka islaamiga ah ee bay iyo bokol iyo odayaasha dhaqanka islaamiga ee soomaaliyeed ayaa qayb ka ahaa dhinacyada xalka gaarista arrintan ku lugta lahaa haddaba odayaashii xaajada gala qaarkood ayaa waxa ay u warrameen warbaahinta gaar ahaan waxaa waraystay idaacadda ku hadasha afka xarakada shabaab almujaahidiin ee alndalus
بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وسلم kulli war ka socda dhiigasiyo kumadii kulligatii walaalahay oo digil imiro ka dhex jireen noqolada soomaaliya ka dhex jireen aragtay eele reer hubeereed iyo reer geelile khilaafaadkii ku dhahooy oo dilkii haay yaa saddex beri ilaa afar beri diikaninaya nin fadhii kulli haddii ilaahay raada ilaahay kanin gebagabay dilkii oo dhasaasi may la kabedeli biyi oo boqol baar madow ah yaa la kabedeli marka insha allah war ka saaso andafkiila iyo yaa la kabalami insha allahu maadaama qof beelo ka tirsanaayo la dilay islamar ahaantana muddo arrintaasi hajii timaasi saddex bilood niya qaadatay heliisku lasan lasan dhexdhigi isagiyo beele kala reer geelila sidiisan ka nacsantingiyo sidiisan qaadateen qodobadii heliiskan ha ku been haa may ka qaadanay haddii ba ilaahay arrow kulley walaa waktigii ilaahay aragtay dhammaaya dhammaadasa kulley saddex bilooda kulley aragtay dilkaasiyo falkaasiyo yaadhii ilaa aragtay sagaalo hamin haataga yaalaqo yaa la shoogo marka insha allahu aan taasiyo may oo aragtay oo ciidan kala jira dheeraynay in aragtay tolki iyo aragtay lafti isugu kudhaadiiba in aragtay dilhijiyo raji ciidanka qabnay haddana walaalahanin hooy noqolada soomaaliya hooysi marka kolley la dilo iyo aragtay aragtay la dhasaasi iyo in diilaga isku hadlaayo insan sabartaan oo dhasaasi isan qaatan oo ilaahay darkiisa isan sabartaan oo gaaleasiyo oo diidaasiyo sharagaba sheegay isan qaataan fadaananan arri kolka kolley walaayibo wanaag weeyey iyo walaayibo gobolasiyo walka wada heliy dabkeed amaan dhii doonan lahaa insha allah haddii ilaahay juhud badaa horbanka diini haddana insha allah hoof ilaahay horaa juhud ingeliyan jazaak allahu khayr inkrib dhininkii kale ugaaskii kale بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى ال محمد وصحبه وسلم بسم الله كلك ان شاء الله انا ما بوات ما صلو بل لتجيتي يا مسؤول كها كل ما كور الى كما بعد الله يا ما ما نغاي دتو ولا لا oo dadkan oo dhahdii han gurmiri oo nuqdada ah marka hore waa mahadnaga haddana walaalogi dhibka deyrsin sa haddana andaqadano ninku nin derjayen besaasti diininka asiyen iyo haddana kamaanaga kankaal unon mayba diyaar lana qofka wanaagkiin subin yadan wanaagin maba laabtu may diyaaran arna waanan sheegina tan waa ogaaska sheegi ini afarta iyo shanta maalmood gudaantiyo inun boqolkii neef gaalahay si kitaabka tilmaamay inaynan diirika dhiina iyo diyaaran ana waan cunsurugna od ilaahay ka raal noqdon inay taasna ka dhamaato eedna rajayaan intaasi kadib sheekh ibraahim oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga soomaaliyeed ayaa waxa uu ka warramay isla xaajadan iyo heshiiska dhacay kaasi wuxuu ahaa nabadoon sheekh ibraahim bismillah alxamdulilah wasala allahu wasalama calaa rasuuliillah amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu bacda asalaam waad ku mahadsan tihiin warbaahinta islaamiga al andalus sida qiimaha iyo qadariinta le aad noo xushmayseen oo aad noogu soo dhaweyseen idaacadda haddaan guda galo waxaan u fadhinay muddo saddex maalmood ah meesha la yidhaahdo deegaanka raamacadey oo ka tirsan degmada kansaxa dheere nawaaxiga xawaalo barbaar ayaa saddex beri u fadhinay guddi anigu uu horkacayo aniga oo naqiibka guud ee nuqabada soomaaliyeed ah iyo odayaal tirsan nuqabada soomaaliyeed sida bay markaas u fadhinay heshiis ama khilaaf oo soo dhexgalay labada beelood ee walaalaha ah beesha reer qureer iyo beesha geeladle in la dhexdhigo heshiis khilaafkaas wuxuu ku saabsanaa dil oo nin sheeksiyaa la dilay oo walaalaha ka tirsan oo la dilay oo gacantuna ay lahaayeen beesha reer geelale ninkaas oo dilkiisa hadda ku dhawaa saddex bilood uu damarahayo oo maxay ahayd khilaafkiisa taagnaa ayaa saddex maalmood muddo ku siman ayaa halkaas u fadhinay ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaala maanta ayaa ilaahay noo soo gabagabeeyey waxaana lagu heshiisiiyey labadii beelood meeshii reer xubeereed oo ahlu damka ahayd oo ninka laga dilay waxay ogolaadeen ama aqbaleen inay lisaasti cafiyaan walaalahood reer geelada ka cafiyaan ay ku cafiyaan diyadii sharciga ahayd ee boqolka neefoo geela ahayd ay qaataan lisaastina ka cafiyaan aqbaleen beeshii reer geelale ee gacanta lahaydna waxay aqbashay iyaduna boqolka neef oo geelgeela ah ee sharciga ah ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa u xukumay inay bixiso ayay ogolaatay marka insha allahu tacaala heshiiskiisina saas loogu soo dhammaaday wax kaloo khilaafa hadda ka taagana ma jiraan ayagoo gacmaha ishayso muddada oo diidaas laysku afgato in laga bixiyana waa afartan iyo shan maalmood ee maalinta beri ah ka bilaabanayo in afartan iyo shan maalmood maalinta afar ee geeli la keeno oo la bixiyo in ay bixiyaan in ay qaataan ayaa lagu heshiiyey insha allahu tacaala halkaas ayuu ku dhammaaday waanwaantii iyo maxay ahayd nabadeyntii aan ku wadnay labada beelood ee walaalaha ah reer xubeereed iyo reer geela dhexdood ugu dambeyntii marka rajadiina intay la eg tahay in heshiiskan si rasmi ah u dhaqan galo guud ahaan dadka waxaa lagu ogyahay walaayada amba iyo boqol dadka dego sidooda badan ma cugdud badna haddii mar ay heshiiyaan intaan la heshiinin ka hor wixii dhaca mooyaane haddii mar akhyaar intay isu timaado ay heshiiso oo wax lagu heshiiyo wax la kala qorto kadib in wax soo noqdaan oo haddana kadib maxay ahayd falkaas fal la xiriira kale la sameeyo wax kaloo iska dhici karaan laakiin fal oo falkaas xiriir la leh in la sameeyo ama dil ah ama aarsi ah inta badan laguma yaqaano insha allahu sidaa darteed aad iyo aadan ugu rajaweynahay inaysan wax kasoo laaban doonin oo haddaba saddex bilooda laga jooga waxba ma dhicin ayagu dadka wax laga dilin waxay ku doodahayeen kitaabka ilaahay hana lagu xukumo oo dad baa dad baan haysanaa dadkaas hana loo qaskaaso ayay taagnaayeen wax kale ayagu uma socon way isdhexdaaqayeen bidacahayeen hayeen magaa ganacsanahayeen wax kala cararay iyo wax kala bogtaadeen ma jirin sidoosay isku dhex joogeen haddana tacaala marba haddii la heshiiyey inaysan waxba kasoo laaban doonin ayaan ku rajaweynaha insha allahu tacaala kaasi wuxuu ahaa sheekh ibraahim intaa ayaa nageystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijka dhuuxa waraysyada oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen intaanu barnaamijkan lamida dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلم